isu wada tagaa tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isugeeyo bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal idinkiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka midnimo oo hodahan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kali tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida kali tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida tartan iyo aqoon dhaba midnima loogu tagayaa dobiyo howan raacnaa mar kale ee soo dhowaada barnaamijka een midnimo ood ka maqashaan radio muqdisho ee marba mowduuc ayaan een falanqeynaa islamarkaa mowduucaas aan isleenahay dhegeystayaashiinu een aad ayay u xiisa gelinaysaa markan waxaan falanqeyn aan ku samayn doonaa midnimada iyo weliba wada shaqaynta cusub ee u bilaabatay dalalka een soomaaliya etoobiya iyo eliteria iyadoo laba jeer oo ay kulmeen madaxda ugu sareysa wadamada soomaaliya iyo etoobiya iyo eliteria ay muujiyeen qaabka loogu baahan yahay in wada shaqayn buuxda ay ka hana qaado wadamada ku yaala geeska africa haddaba shirka saddexaad oo madaxdan ay yeelan doonaan ayaa lagu qaban doonaa soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyadoo shirkii ugu dambeeyana dhowaan lagu soo xiray dalka etoobiya haddaba dhegeyste arrimahaas ayaan ku falanqeyn doonaa iyo iskaashigaas cusub ee saddexdan dal u bilowday haddaba soomaaliya nabadda iyo horumarka hadda dalka ka hana qaaday kaalin ceenkey ah ayay ka qaadan kartaa midoogan saddexdan dal u dhexeeya haddii aan mar kale idinkugu celiyo qodobka dooda waxa uu ku salaysnaan doonaa midnimada iyo iskaashigan u dhexeeya hadda cusub dalalka soomaaliya etoobiya iyo eliteria kaalin ceenkey ah ayuu ka qaadanayaa dadaalka loogu jiro sidii soomaaliya nabad waarta loogu soo celin lahaa arrintaas ayaan falanqeyn aan ku samayn doonaa dhegeystayaasheennu waxa yn fariin noogu soo diri karaan telefoonka ah ibir lix hal labo siddeetan iyo sideed siddeetan iyo shan siddeetan iyo sagaal furuhu waa laba siddeetan iyo sideed siddeetan iyo shan siddeetan iyo sagaal dhegeysta aragtidaada waxaad ku soo dhiiban kartaa sida aad u aragto midowgan iyo weliba iskaashigan hadda dhex maraya dalalka soomaaliya eliteria iyo etoobiya oo soomaaliya ay horboodeyso haddaba dadaaladaas siday kaalin muuqata uga qaadan kartaa xal uraadinta soomaaliya barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya cabdiraxmaan sahal oo ah falanqeeye siyaasadaha caalamka iyo weliba tan geeska africa intaba marka hore cabdiraxmaan sahal ayaan siin doonaa cabdiqaadir yuusuf irshaad ayaa qadka telefoonka kula xiriiray ugu horeynna waxa uu weydiiyo bal soomaaliya waxa ay uga dhigan tahay midnimadan kala dhexeysa dalalka eliteria iyo etoobiya oo iyagaba doonaya in wada shaqeyn buuxda ay dhex marto dalalka ku yaala geeska africa waa mahadsan tahay shaad radio muqdisho iyo dadkana dhegeysanayba waa salaamahayaa shirkaas wuxuu daba socday shirkii hore ee ka dhacay asmara waxaana runta odhan karaa waa shir oo muhim aha oo wakti munaasabaha yimid xog wareysi madaxda saddexa dal ay iswareysanayeen iyo wixii shirkii hore wixii kasoo baxay fulintiisa iyo qiimeyntiisa ayay ahayd bayaankii soo baxayna qodobadaas aa sheegtay ayuu ku saabsanaa waxaa lagu muhiimsanaa iskaashiga xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga iskaashiga la xidhiidha xagga nabadgelyada iyo gobolka lafteeda in lagu soo dabaalo nabadgelyadiisa lagu soo dabaalo in laiska kaashado arrimaha xataa dib arrimaha dibadda ee geeska africa iyo africa iyo caalamkaba lafteeda in laiska warhayo in runtii uu kulankan u horseedo iskaashi buuxa oo dan u aha bulshada geeska africa oo runtii la dhihi karo waa meelaha ugu muhiimsan hadda xagga markii la fiiriyo tira tiro ahaan markii la fiiriyo gobolka mandhiqada meeshaa lagu yaalo marka guud ahaan waxyaabihii kasoo baxay waxyaaba dan u ahaa saddexan dal waana waxyaaba runtii hor isteedi kara isfahan cusub inuu dhex maro saddexan dal iskaashi fiican inuu dhex maro waad dareemi kartaa in eritrea iyo ethoopia ay heshiiyeen soomaaliya lafteeda in ay qeyb ka tahay arrintan isbedelka geesa africa ka socda taana ay marka uhorseedi doonto nabadgelyada uhorseedi doonto isfahan waana runtii waxaa la dhihi karaa wakti cusub ayay iyo geeska africa uu galay siyaasadda geeska africa wakti cusub ay gashay oo iskaashiha madmadoogii hore ee jiri jiray waxaad moodaa in laga sii gudbayo in magaranaysa wada noolaansho in la helo wada deganaansho in la helo daris wanaag in la helo in aanan la isfaragelin oo dawlad kasta siyaasadda arrimaha dibadda iyo ti gudahaba aan la faragashanin oo markaas saas ayaad moodaa in inay ay natiijada iyo risaasiga ay noqonayso marka guud ahaan shirka wixii kasoo baxay runtii waxaan dhihi karaa waa positive waa iijaabi waaye waana horumar horey loogu talaabsaday oo runtii keenaya in in ma garanaysaa mar labaad geeska africa in focus in lasoo fiirin doono oo caalamka uu usha ku hayo isdaladan ka socda ethoopia waad dareemi kartaa isdaladaa ka dhacay waaweyn oo xagga dimuqraadiyadda la ma garanaysaa ka dhacday qowmiyadda ugu weyn ba hadda maamusho orama oo ma garanaysaa runtii waxyaaba fara badan ma garanaysaa ka fulinaysa ethoopia gudaheeda marka waxaan dhihi karaa guud ahaan waa waa horumar runtii la gaaray in badan la sugayay ayuu ahaa shirkaas arrinta waxaa xusid mudan cunaqabateynta hubka in laga qaado dowladda eritrea ayay madaxdu si wada jira u soo dhoweeyeen tallaabadaasi oo ay ku tilmaameen mid dhabaha u xaaraysa xasiloonida gobolka arrinkaasi muxuu ula muuqdaa xilliganse maxay ka dhigan tahay in cunaqabateynta laga qaado eritrea oo muddo khilaaf uu kala dhexeeyey dalka etoobiya
ethoopia iyo eritrea waxay ahaan jireen runtii saaxiibay ahaan jireen laakiin sagaashan iyo sideedii laga soo bilaabo dagaalo adag baa dhex maray arrintii hadda waa laga heshiiyey oo waxaa dhacay in sacuudiga iyo wadamadaas inay dh kala dhex galeen oo ka heshiiyeen marka hadda eritrea in cunaqabateynta laga qaado wax hadda horyaala oo diidaya ma ay jirto waxay ku xiran tahay in shuruudihii inay buuxisay tiina hadda way buuxisay marka innaga ahaan soomaaliya runtii taariikh dheer ayaa leenahay eritrea oo ayaa waktigii ay halmiga ku jireen eritrea soomaaliya ayaa garab istaagtay oo runtii ufidisay taageero fara badan marka eritrea runtii abaal badan bay soomaaliya uhaysaa oo aan waktigii ay ay ay ku jireen dagaalka ay la dagaalami jireen mingista xali maryam somaaliya way gar si fiican bay u garab istaagtay marka ma si loo helo marka deganaanshaha geeska africa hal dhinac looga soo wada jeestado looga soo wada jeestado looga soo jeestado ururada argixisada ahaa khatarta ku ahaa geeska africa soomaaliya gaar ahaan si looga soo wada horjeedsado si loo loo helo iskaashi dhamaystiran oo wadamada geeska africa dhex mara waxaa muhim noqonaysa eritrea in laga qaado cunaqabateynta say say qayb libaaxda ooga qaadato lafteeda horumarka geeska africa ka hana qaadi doono xagga dhaqaalaha xagga dhaqanka iyo xagga waxbarashada iyo xagga siyaasadda iyo xagga amniga gaar ahaan iyo sadexgalka bulshada arrimahaas oo kale waa arrimo muhima waaye mana aha arrin oo runtii ka hor imanaysa qawaaniinta caalamka ama ka hor imanaysa maslaxadda wadamada geeska africa haba ahaato jabuuti haba ahaato ethoopia haba ahaato soomaaliya waa arrin un ukhidmeynaysa danaha guuda geeska africa iyo danaha gaarka ee xataa eritrea marka waxyaabihii lagu heshiiyey bay kamid ahayd oo bayaanka muteki lasoo saaray qodobadii ayuu kamid ahaa in laga qaado cunaqbateynta inayna waajib tahay in laga qaado taana inay keenayso deganaanshaha siyaasadda deganaanshaha nabadgelyada isdhexgalka bulshada iyo dhaqaalaha oo kobca inay ka qayb qaadanayso in laga qaado cunaqabateynta arrintaas marka waxaa kaloo kusii jirta haddii eritrea cunaqabateynta laga qaado oo xagga hubka ahaa waxay horseedi doontaa sidoo kale soomaaliyana in ayadana waktigeedii la gaari doono in ayadana laga qaado cunaqabateynta hubka soomaaliya laga qaado oy ciidam ciidamadeeda ay markaas ay ay ay ay qalab siin karto oo ay hub soo gadan karto marka waxyaabahaas oo dhan waxaan dhihi karaa waa iskaashiga labada saddexan dal ayay qeyb ka tahay oo la dhihi karaa waa muhim waana arrin keenaysa in ay sii dadadageliso iskaashiga iyo wadashaqaynta iyo iska warhaynta iyo in nabadgelyo geeskaashiga lagu soo dabaalo arrinka arrin u adeegaysa waay
arrinta cunaqabateynta eritrea ee lasoo saaray in laga qaadayo un ku ma qeexeen nooca iyo qaabka ee loo qaadayo cunaqabateyntaasi iyo waxaa loo ogol yahay in eritrea ay soo degsan karto ee huba iyo waxa ka mamnuuca
arrimaha oo cunaqabateynta oo eritrea lagu soo lagu soo rogay waxay timid kadib dagaaladii dhacay dagaaladii dhacay sagaashan iyo sideedii ilaa labadii kun buu socday dagaalo adag bay ahaayeen marka arrimahaasi ka dhasheen ethoobia waad garanaysaa waa dawlad oo runtii wasan leh oo muhiim ah oo marka la beesha caalamka saameyn weyn ku leh hadday noqoto africa hadday noqoto magaranaysaa marka ethoobia cunaqabateyn maba saarnayn ayada oo marka kolley barnaamijka noocaasa waye marka hadda ethoobia ka shaqaynaysa cunaqabateynta hubka laga qaado cunaqabateynta hubka marki dawladda soo saarayo waxa weeyaan waa hubka waaweyn waaye sida sida magaranaysa hadda ina oo kale hubka waaweyn diyaaradaha oo kale waxyaabaha taangiyaha waxyaabaha magaranaysa madaasida goobta waxyaabaha magaranaysa qaraxyada miinooyinka waxyaaba fara badan oo magaranaysa waxaa jira ay u baahan tahay in laga qaado lakin de eritrea ublaarmeyn ahayn oo waa dawlad jirta oo waxaa laga yaabaa inay wax soo soo gadan karto lakin waxay ubaahan tahay si keliya ah inay wax ku hesho waxa weeyaan cunaqabateynta laga qaado kadibna magaranaysa ay noqoto inay soo gadan karto hubka nooca nooca ay doonto oo kadibna inay casriyeyso leanna hubka ay haysato in la casriyeyo u baahan yahay oo waxa weeyaan labadii kun laga soo bilaba ilaa hadda wakti dheer waayo marka in la casriyeeyo oo magaranaysa ayay ubaahan tahay marka waxa weeyaan waa runtii arrin oo dhibteeda safar badan waaye lakin waa arrin u baahan security councilka inay ayagu ay qiimeyn ku sameeyaan oo la fiiriyo marka eritrea inay buuxisay shuruudihii iyo in kale marka shuruudihii hadday buuxisay waxay noqonaysaa marka in laga qaado cunaqabateynta marka dawladdii ay sameeyeen oo oo ethoobia haddayba marka ay codsanayso in laga qaado cunaqabateynta wadamada kalena aynan waxba ka qabin sida sida soomaaliya ama kenya ama sudan waxa weeyaan waa waa waa waa caadi kulley arrinta hadda arrinta laga dhaqaaj laga laga dhawaajiyo maalmahana waa djibouti oo lafteedu khilaaf ka dhexeeya djibouti iyo magaranaysaa iyo eritrea xuduudda isku haystaan dhulba isku haystaan dagaalaa mar dhex maray marka arrintaana runtii waa arrin hadda booseysa socda waa waa la kaa dhex galay oo waxa weeyaan sacuudiga ayaa kaa dhex galay oo meel fiican bay umaraysaa dibulshiintooda marka waxaan filayaa arrintaas in laga gudbay marka si guud in la helo marka haddii hub lasoo gadanayo hubka inuu noqdo hub aan laisu isticmaalin laakiin loo isticmaalo deganaanshaha geeska africa inaan isku duulin inaan isku talagelinin taas ayaa marka muhim ahaa marka dawladdu hubka way soo gadanaysaa laakin haddii aad khatar ay dawladdu adeeg geliso deriska oo ay ku weerar deriska oo waxa weeyaan arrintaas waxay keenaysaa ururada argixisada lafteeda waa in laga midoobo oo waxa weeyaan go-aan laga qaato oo midaysan si loo loo loola dagaalamo oo loo soo afjaro arrimaha kulli marka waxay keenaysaa markaas in ay meesha ka baxda madowgii iyo iyo shakigii in dawlad dawladda marka hub soo gabanayso hubka inay ayadu gacanta ku haynayso oo uusan gacanta u gelaynin kooxa kale oo usa ayna u adeegsanaynin wadamo derisa ah ayna ku kula dagaalamaynin marka waxa weeyaan hubkeedu markaas way soo way soo gabanaysaa marka waxaan sileeyahay eritrea progress badan iyo horumar badan bay arrimaha ka samaysay waxaa la joogaa waktigii loogu lagu soo celin lahaa beesha caalamka hadday noqoto egal hadday noqoto midooda africa hadday noqotaba u n ka ay noqonaysa markaas dawlad runtii meel istraatijiya ku taalaaye ay ay ay ay kaalin weyn ka qaadato waxaan aada urajeynaya eritrea inay kaalin lexaada inay ka qaadan doonto nabadeynta soomaaliya iyo in magaranaysa nabadgelyada soomaaliya la dagaalanka argixisada inay inay eritrea kaalin weyn ka qaadan doonto ayaan rajeynaya khibrad weynna way uleedahay arrimahaas noocaas oo kalaha marka waa runtii waa arrin waktigeedii ee la joogo in laga qaado cunaqabateynta hadda waxaa dadka saadaaliya arrimaha siyaasaddu ay sheegayaan in xilli maanta ay isaga dhow yihiin etoobiya iyo soomaaliya dhinaca xiriirka iyo diblomaasiyadda aysan jirin dhankaasi iyada maxaa dowladda soomaaliya ee xilligan jirta dan ah oo ugu jirta in xiriirkaasi la ballaariyo shadow xiriirkan iyo horumarkan uu soo bilowday ilaa waktigii dawladda kumeelgaarkayda cabdullahi yuusuf iyo cali maxamed gedi ayuu soo bilowday kusoo xojisiyey waktigii sheekh shariif xasan maxamuud ilaa hadda mar mar ka dambeysa maraaxil ayuu soo marayay ilaa marka aan soo gaarna waa dareemi kartaa laba kun iyo toddobadii in taangiyada ethoobia inay airportka aadan cadde manasal ay joogeen shalayna ay kasoo degtay diyaaradii ethoobia airlines inay kasoo degtay marka waxaad dareemi kartaa differencega iyo isbedelka weyn una ayaa dareemi kartaa maanta in isbedel u dhacay isbedelkaana kuma imanin deg deg wuxuu ku yimid gradually si tartiib uu ku yimid waana isbedel oo aan isdhihi karo wuxuu adeegayaa deganaanshaha iyo wada noolaanshaha iyo dilis wanaagga geeska africa ayuu adeegayaa ma aha mid kale ethoobia runtii innaga ahmiyad weyn baan uleenahayo inagu waxaa nahay dal oo runtii ilaahay subxaana watacaala uuna siiyey dhul ballaaran oo xagga badda ahaa marka inay inay dekada hesho way u baahan tahay ethoobia waxay u baahan tahay jabuuti dekadaheeda waxay u baahan tahay eritrea dekadaheeda marka eritrea iyo jabuuti unbaan la mid nahay oo ayagana runtii wadamo aan muhim inoo inoo ah oo aan saaxiibo nahay marka marka saa darteed ethoobia waa boqol milyan weeye boqol milyan oo iyo abas ka badan waaye marka waa dareemi kartaa waa suuq cusub waxa weeyaan baahi baahi bay u qabaan inay helaan meeshii waxooda ka dhoofin lahaayeen meeshii wax kala soo degi lahaayeen hadda waxay hadda waxay isticmaalaan dekada jabuuti aada u isticmaalaan o hadda wa waxay isticmaali doonaan haddii la yidhaahdo asmaray isticmaali doonaan oo oo istaagtay laba saashan isbedi istaagtay barbara waa dareemi kartaa in ay lafteeda la hadalayo marka innagana sidoo kale waxaa kaloo sidoo kale jirta inay ethoobia ay isla gashay xataa kenya oo dekada laamo oo kale la dhisi doono ethoobia ay adeegsan doonto marka innaga waxaan kamid nahay marka movementigaas socda dhadaqaaqaas socda kaabshigaas socda ganacsigaas socda ayaan qayb kamid nahay ma aha marka innaga waxa weeyaan waxaa bayaanka kamid ahaa qodobada kamid ah in la ilaaliyo soomaaliya madax banaanadeeda iyo midnimadeeda in in in la ilaaliyo oo la dhawro waa saas waayo soomaaliya waa dawlad kun sagaal boqol iyo lixdankii laga soo bilaabo dhul bay leedahay xuduud bay leedahay xagga dhulka xagga badda xagga cirka marka laguma soo xadgubi karo laakiin iskaashi inaan inagu sameyno oo aan la sameyn ethoobia oo aan wada hadalno oo dirso aan kuna hadalno oo taariikhdii hore laga soo gudbi mid cusub la bilaabo nabadgelyada hadda magaranaysa geeska afrika laga wada shaqeeyo waxa weeyaan waa waa horumar la gaaro wey midda kale ee labaad ee meeshiisa waxa weeyaan soomaaliya kiiska ugu muhiimsan markasta laga hadlo waa xagga nabadgelyada xagga nabadda waayo marka xagga nabaddana waxa weeyaan laga soo bilaabo laba kun iyo lixdii waxa weeyaan isbedelaha soo soo soo curinayay oo waxaa laga soo baxay waktigii hogaami ku-xigka laga soo baxay laakiin waxaa soo baxay ururo kale oo islaami ama ashaaki diin weysan ayaa soo baxay waxa weeyaan laftoodu system raba oo dowladnimo iyo system inay samaystaan doonayo oo waxaan ka hor imanaya saa darteed waxa weeyaan dadkaas khatar bay marka ku hayaan dowladda soomaaliya burburinteeda khatar bay ku hayaan dowladahan geeska africa sida ethoobia iyo iyo kenya iyo jabuutiba marka in la in magaranaysa systemka dowladnimada in la sakaashado oo waxa weeyaan kooxaha noocaasa la sakaashado waxa weya waa me wax meesha ku jira oo keenaysa in la sakaashado soomaaliya iyo ethoobia iyo eritrea iyo jabuuti inay sakaashadaan wax meesha ku jira weeyaan marka iskaashiga noocaasa waa iskaasha oo positive ah ma aha si dhulka qaarkood aanlasgaranayaan oo leeyihiin ethoobia ayaa dalka qabsanaysa ethoobia ayaa dekadaha qabsanaysa is waxa weeyaan waa waa waa aragti siyaasideed oo aan magaranaysa iska aan hadda waxba ka jirin wey laakiin soomaaliya xorriyad bay qaadatay dawlad weeye siyaaday leedahay dhul bay leedahay yani qaabkaasa soo tacaamuleysaa waxa weeyaan dawlad kasta muusha ethoobia keliya ma aha turkiya somalia way la tacaamuleysaa wadamada caalamka way la tacaamuleysaa wadamada yurub iyo maraykan way la tacaamuleysaa soomaaliya marka waa dawlad oo xor ah oo waxa weeyaan xor u ahaa inay inay magaranaysaa fursad siiso investment inay siiso magaranaysaa wadamada ay daris yihiin iyo aan daris ahayn investment inay siiso xagga dekadaha keliya ma aha xagga shidaalka xagga khiyaanaadka kale khiyaanaadka kale badiiciga faraha badan xagga xoolaha xagga beeraha waxaa siman waxa weeyaan waa waa investment in lagu sameeyo oo dalkan laga horumariyo xagga dhaqaalaha ayay tahay bolosiga aan aan ka ka akriyey bayaankii laga soo saaray shirkii baxadaar doonada ethoobia kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan sahal oo ah falanqeeye afrika carabta iyo wadamada kale dunida waxa uuna falanqeyn kooban uu ku sameynayey iskaashigan cusub ee u bilowday dalalka soomaaliya eliteria iyo etoobiya ka oo ku saabsan ka shaqeynta dhanka nabadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee saddexdan dal sidoo kale waxa ay wadamadan ka shaqeyn doonaan in caalamka ay tusaan in wadamada dhaca geeska africa ay ku naaloon doonaan nabad iyo wada shaqeyn buuxda haddaba dhegeystayaasha ayaan qadarka telefoonada aan u furaynaa waxauna ku saabsan yahay qodobka dooda haddaba heshiiskan ku salaysan nabadda iyo horumarinta dhaqaalaha saddexdan dal haba ugu horeysay kobcinta dhanka ganacsiga soomaaliya maxaa muhiimad ah oo ugu jira heshiiskan shirkii ugu horreeyey waxa uu ka dhacay magaalada asmara ee wadanka eliteria shirkii xigana etoobiya ayuu ka dhacay kan ugu dambeeya ee saddexaadna waxa uu ka dhici doonaa magaalada muqdisho sidaa hadda falanqeyntaba aad ku maqleyseen dhegeystayaasheenu waxa ay fariin noogu soo diri karaan telefoonka ah eber lixal labo sideetan iyo sideed sideetan iyo shan sideetan iyo sagaal furuhu waa laba sideetan iyo sideed sideetan iyo shan sideetan iyo sagaal xiligan laga bilaabo doodu way inoo furan tahay dhegeystayaasha qaarkood hore ayay fariinta ay usoo dirsadeen dhegeystaha ugu horeeya ee fursada u helay inuu fariin lasoo beegsado barnaamijka midnimo waxa uu leeyahay magacaygu waa maxamed cumar warsame waxaan u arkaa buu leeyahay heshiiskan saddexda dal ee soomaaliya ay ku jirta dhexmaray in uu u keenayo soomaaliya xasilooni iyo xasilooni kale oo ka dhalata geeska africa waxa uu yidhi marka waa in soomaaliya eliteria iyo etoobiyaba ay ka dhabeeyaan dadaaladan hadda ay wadaan dhegeystaha kale waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waan idin salaamaya cabdirasaaq adiga iyo bahda qaranka waxauu leeyahy aad waxaan ugu faraxsanahay in soomaaliya eliteria iyo etoobiya heshiis dhowr qodob ka kooban inay gaaraan nabadaba ho ugu horeysa iyo kobcinta dhanka dhaqaalaha soomaaliya markii aan iraahdo muhiimada ugu jirta waa in eliteria iyo etoobiya ay kala qeyb qaataan sida in nabadda iyo weliba la dagaalanka argagixisada inay gacan ay ka siiyaan etoobiyana waxaa ugu jira iyo dhegeystahan uu leeyahay in soomaaliya ay si weyn ay uga gacan siiso horumarinta dhanka dhaqaalaha iyo ganacsigaba magaceyguna waa fartuun sheekh ayay dhegeystahaan leedaha waaya aad badan mahadsan tahay dhegeystayaasheena kale haddaan usii gudbo dhegeystahan waxauu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaq waan ku salaamayaa adiga iyo bahda warbaahinta qaranka salaan kadib magaceygu waa maxamed axmed maxamed waxaan joogaa buu leeyahay deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho haddii aniga aragtideyda aan ka dhiibto barnaamijkan midnimo geeska afrika siyaasad cusub ayaad ka dilaacda ayuu leeyahay tan iyo markii ay la wareegeen mas-uuliyadda dalalka soomaaliya iyo eliteria soomaaliya iyo etoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare abiy axmed waxa uuna yidhi madaxweyne farmaajo waxa uu ka soo dhalaalay doorkiisa ah in uu keeno cilaaqaad waafi ah oo u dhexeeya dalalka dhaca geeska africa etoobiya iyo soomaaliyaba ha ugu horeeyaane sidoo kale waxaa heshiiskan iiga muuqda buu leeyahay in ay meesha ay ka baxeen cid kasta oo hagardaamo ku waday nabadgelyada soomaaliya soomaaliyana hadda waxaa usoo bidhaamaya inay wadadii guusha oo nabadda ay ku gaari lahayd inay qaado etoobiyana nabad hadday ka dhalato soomaaliya waxa ay heli doontaa ayuu leeyahay in ganacsiga wadanka etoobiya uu horumar uu sameeyo maadaama soomaaliyaba ay nabad heshay ayuu leeyahay dhegeystahan waataa dhegeystayaashu weli waxay nagala socdaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka aan ku guda jirnana waa barnaamijka midnimo dhegeystahan kale waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waa idin salaamaya bahda qaranka waa mudalib axmed cabdirasaaq waxaan joogaa deegaanka xaawo cabdi ayuu leeyahay haddii aan ka hadlo iskaashigan hadda dhex maraya dalalka soomaaliya iyo eliteria wadan kasta xal baa ugu jira ayuu leeyahay eliteria arintan wixii ka faa-iida buu leeyahay inay dhulkeedii hesho etoobiya waxa ay faa-iidi doontaa buu leeyahay goodoorkii dhanka ganacsiga ay ku jirtay in ay ka baxdo soomaaliyana hadda ayaa la weyn doonaa buu leeyahay argagixisada waataa wadamadii geeska africa ay heshiiyeen buu leeyahay sida madaxdeena loogu soo dhoweeyay dalalka eliteria iyo soomaaliya eliteria iyo etoobiya annagana waxaan kusoo dhoweyn doonaa buu leeyahay soomaaliya oo hadda ka hor madaxweynaha eliteria iyo ra-isul wasaaraha etoobiyaba ay yimaadeen waayahay aad baad umahadsantaa walaal dhegeystahan kale haddii aan siiyo waxa uu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaqow waan ku salaamayaa walaal adiga iyo radio muqdisho shaqaalaheeda barnaamijkan midnimo haddii aan ka hadlo waa barnaamij inta badan ka hadla buu leeyahay nabadda waayahay laakiin qodobka dooda haddaan u guda galo aniga waxaan aaminsanahaa buu leeyahay nimankan hadda noo diidaya nabadda ee la yidhaahdo al-shabaab haddii ay arkaan ciidanka etoobiya ee soomaaliya jooga markii howlgal ay sameynayaan meel kasta oo ay ka baxaan ayuu leeyahay marka waxaan ka rajaynayaa ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ahaa in argagixisada ka dagaalamaysa soomaaliya la ciribtiri doono islamarkaana lasoo afjari doono waa inaa helnaa buu leeyahay hadalkaas oo ficil isku bedela soomaaliyana madaxweynaha waxaan ka rajayneynaa ayuu leeyahay in uu sameeyo ballanqaadkiisii ahaa in etoobiya laga gacan siin doono cilaaqaadka dhanka ganacsiga ee labada dal u dhexeeya gabagabadii ayaan isla soo gaarnay dhegeystahan ugu dambeeya haddii aan siiyo waxa uu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaqow waan ku salaamayaa magaceyga haddii aan kuugu bilaabo waa faa-iso waayahay faa-iso ciise ayaan u fahmay degmada kaaraan baan joogaa bay leedahay dhegeystahan aniga waxaan u arkaa ayay leedahay midnimada iyo weliba iskaashiga dalalkan soomaaliya iyo elatariya etoobiya hadda ay sameynayaan in ay noqoto mid wax badan laga faa-iido maadaama dee soomaaliya ay ahayd mid u dhibtoonaysa argagixisada ka dagaalamaysa oo nabadda u diidan soomaaliya haddii argagixisada ay meel iska saarto waxay noqon doontaa ayay dhegeystahan leedahay wadanka africa ugu qanisan dhanka dhaqaalaha iyo horumarka intaba etoobiya iyo eletariyana wax badan ayay naga faa-iidi doonaan bay leedahay waayahay dhegeystahaas ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeenii midnimo cabduqaadir yuusuf irshaad ayaa barnaamijka soo saaristiisa igala qayb galay sidoo kale barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa cabdiraxmaan sahal oo ah falanqeeye leyla cabdiraxmaan ayaa barnaamijka farsameyneysay anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinaana waa idinla socodsiinayey dhammaantayoo isku duuban barnaamijka lamida intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya nabad iyo horumar insha allah
suwada taga tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isu geeyo dacabeerta oo kaxa tabarta isu geeyo dacabeerta oo kaxa mala ay suwada taga